bismillahi raxmaan iraxiim kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyo hadalsan
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xagga war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabuur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibow ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo mu magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale ee habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo khamiis ay sii baxayso jimcana ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha nofembar sanadka qodobada ku maqli doontaan caawa wareega wararka afariyolabaatanka saaci raadiyaha dalsan waxaa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre oo shir guddoomiye golaha shirka golaha wasiirada soomaaliya haddaba waxaa looga hadlay shirkaasi maanta ka dhacay magaalada muqdisho waan kuusoo gudbin doonaa sidoo kale waxyaabaha aad maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona wasiir ka tirsanaa maamulka jubbaland oo laga soo musaafuriyey kismaayo oo dalsan uga waramay khilaafka dowladda federaalk soomaaliya iyo jubbaland iyo sababihii looga soo musaafuriyey magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland wareysi aan la yeelanay wasiirkii wasiir ku-xigeenkii ee wasaaradda beeraha jubbaland ayaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan kadib doorashada mareykanka ee donald trump maxay tahay walaaca soomaalida ee ku nool dalka mareykanka wareysi aan la yeelan rofesor shaafici ayaan barnaamijka sidoo kale ku eegi doonaa xildhibaanadii ugu badnaa ee labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee laga soo doorta maamulka jubbaland oo gaaray magaalada kismaayo iyo haddaba kulamada gaargaarka ah ee la yeelan doonaan bulshada ku dhaqan maamulkaasi sidoo kale madaxweynaha maamulka jubbaland oo codsi u diray xildhibaanadan ayaa barnaamijka sidoo kale kusoo qaadan doona qodobadaas iyo kuwo kale oo intaan barnaamijka guda jirno soo dhacad maqli doontaan anigu caladan axmed dhanka farsamada cabdiwahaab cabdiqaadir xasan aa ku jiro waa mar kaliya wareega wararka afar labaatanka saac ee raadiyo hadalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
Thank you.
tahay dhegeystayaal qeybaha hore ee wareega wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyaha dalsan ayaan markaan u guda gelayaa haddii aan markaan eegno golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta kulankooda toddobaadlaha ku yeeshay magaalada muqdisho kaas oo diiradda lagu saaray xaaladda guud ee dalka iyo waxqabadka xukuumadda danqaran haddaba kulankan ee golaha wasiirada ay yeesheen waxaa markaasi een, shir gudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare waxaanu ahaa mid xasaasiya waxaa goobjoog ka ahaa inta badan xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya inta uu socday kulankan ee waxaa diiradda lagu saaray oo laguna soo bandhigay warbixino muhiim ah oo ku saabsanaa qiimeynta qaranka ee la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada iyo sida een, dabcan lacag dhaqista maadaama dowladda federaalk soomaaliya ay hirgelisay joojinta ilaha dhaqaale ee markaasi ay ku tiirsanaayeen dagaalamayaasha al-shabaab sida golaha wasiiradu ay sheegeen sidoo kale golaha wasiirada ayaa la wadaagay warbixino eh, gaar ah oo ka hadlaya amniga guud ee dalka iyo guulaha laga gaaray howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay een, gobolada dalka sidaa lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre warbixinada kale ee muhiimka ah ee shirka lagu soo qaaday waxaa ka mid ahaa qorshaha isbeddelka qaran ee markaasi ilaa oo hadda qoristiisu ay ka socoto magaalada muqdisho shirka golaha wasiirada uu shir gudoominayay ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa lagu soo bandhigay warbixino ku saabsan xaaladda amniga ee dalka gaar ahaan guulaha ciidamada qalabka sida ay ka gaareen dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab isbeddelka qaran ee ama qorshaha isbeddelka qaran iyo een, qodobo kale oo dhowra oo muhiim ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka kasoo baxay een, xafiiska ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya shirkan oo t- eh, golaha wasiirada oo markaasi mid la qabto eh, toddobaadkiiba mar ayaa waxa markaasi uu ku soo aaday maanta iyada oo haatan dowladda federaalk soomaaliya ay wajahayso xaalad adag oo ku saabsan khilaaf ka dhashay hanaanka loo jiheynayo doorashooyinka dalka oo durbaba dhaliyay xiisad siyaasadeed kaas oo u dhexeeya billa soomaaliya maamulada kale ah jubbaland puntland iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka oo si aada u dhaliilsan arrintaasi waxaana markaasi golaha wasiiradu ay maanta een, shirkani eh, markaasi ay kaga hadleen een, guulaha markaasi ciidamada ay ka gaareen dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab dhanka kale markaan haddii aan eegno maxay tahay walaaca markaasi ay qabaan dadka soomaaliyeed ee ku nool dalka maraykanka kadib dib u doorashada madaxweynaha dalkaasi donald trump oo codayntii markaasi la sameeyey een, markaasi een, dib ugu noqon doono madaxweynaha afartan iyo toddobaad ee dalka maraykanka een, rofesor shaafici ayaa waxaa markaasi wareysi een, markaasi la yeeshay cabdiqaadir ismaan indhow isagoo wax ka weydiiyey een, dib u doorashada madaxweynaha donald trump iyo walaaca soomaalida ku nool dalka maraykanka
raxiim kula wanaagsan daawadayaal meel walbo aad joogtaan madaxweynihii hore ee maraykanka donald j trump ayaa ku guuleystay doorashada maraykanka kadib codayn dhacday waxaana uu ka guuleystay kamala harris waxaa eh, madaxweyne donald j trump ee guushiisa durba u hambaliyeeyey madax ka mid a wadamada caalamka waxaana ku jiro ra-iisul wasaaraha eh, dalka eh, etoobiya abiy axmed ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madax kale oo caalamka ah oo aan la soo koobi karin haddaba eh, dib u doorashada madaxweyne donald j trump ee dalka maraykanka in uu dib ugu soo noqdo talada dalkaasi ee aqalka cad maxay uga dhigan tahay dunida iyadoo xilligan ay taagan tahay xiisado ka taagan bariga dhexe iyo ukraine oo eh, ukraine iyo ruushka iyo sidoo kale israel iyo xoogaga eh, bariga dhexe ka dagaalamo u dhexeeyo waxaa la jooga professor shaafici yuusuf cumar oo maanta martina ugu ah stuudiyaha dalsan Eh, professor kusoo dhawow marka hore dalsan t v intaasi kadib waxaa eh, aqalka cadib ugu soo noqonayo madaxweynihii hore ee maraykanka donald j trump ninkaasi oo lagu xamtay inuu yahay nin mayal adag marka maxay ka dhig doorashadiisii inuu harris uu ku guuleysto
mahadsanid Ah, dabcan waxay ka dhigan tahay in markii la tartamo qofkan soo baxayo ayna saacidayaan waxyaalo qaar oo jiray Een, waxaa saaciday koronihii dheeraa oo waqtigii trump la joogo oo dhaqaalaha hoos u dhigay dagaalkii dheeraa oo ukraine oo maraykanku dhaqaalo zaa'id ku bixinayay oo trump u ballan qaaday inuu joojin doono dhaqaalaha dibadda iyo dhaqaalaha xadaafka israa'iil ku baxa middle east oo hataa la keenay maraakiib wiilarka taasoo siyaasad ahaan uu kasoo horjeedo iyo isaga oo استراتيجيات cusub la yimid meediahana استراتيجيadiisu aad u wanaagsan ee isticmaala Waay.
dadka iskale platformka ugu caansan X loo oran jiray Twitter eh, Elon Musk oo Waay.
dabcan habeenii maalinba taagnaa iyo isaga oo tusay hab conservative ahaan siday marka hore ahaan jireen ka duway ah, oo isticmaalay istiraatiijiyadii ay isticmaali jireen eh, dimuqraadiga ee hadal jeedinta iyo la hadalka bulshadana uga duwanaa waaya marka taa waxyaalahaas oo isku isku daray ayaa keenay iyo ololihiisa oo ahaa mega mega american eh, mega american great again ee in maraykan laga dhigo dowlad weyn oo sii jirtay oo taasoo macnaheedii tahay inuu ku tuhmayo kooxdan eh, dimuqraadiga inay hoos u dhigeen maraykanka waa garta waaya Ee, waxaa jirto su-aal ay in badan oo ka mid ah bulshadu isweydiinayaan oo ah sidee ayay noqon doontaa siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka kadib kusoo noqoshada aqalka cad ee trump soomaaliya mise caalamka guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka sidee noqon doontaa siyaasadda maraykanka arrimaha dibaddu badanaa waa siyaasadda maraykanka ee ku aadan bariga dhexe siyaasadda maraykanka ee ku aadan asia siyaasad laakiin guud ahaan ma jirto foreign policy ee dalkaas soomaaliya oo kale iyo etoobiya waxbaa iska bedeli doona faragelinta hadda etoobiya oo kale dabcan oo t b l f t lala dagaalamay hadda fano la taageerayo waxaan way dhammaan doontaa oo waxa uu leeyahay caawimaada dibadda waan joojin doonaa waa garta een wuxuuna sheegay ee, waxyaalaha dibadda laga sameeyay inay gudaha maraykanka cadaawad u keentay Een, eh, way isbedeli doontaa eh, ukraine dagaalkeeda ugu dhammaan doonaa taas waa la hubaa waayo oo, xiriirkiisa ah, ruushka iyo- iyo- iyo north korea waa wuxuu madaxweynihii ugu horreeyay hortegay waad ogeed Een, marka waxbaa isbedeli doona halkaas Waay.
wuuna yidhi isagu Eh, xataa mar dhow uu hadlayay wuxuu yidhi eh, waxaan ogolay iiraan inay noqoto dowlad horumartay laakiin nuclear uma ogolin Een, inkastoo uu ahaa xataa israa'iil ninkii caasimadda eh, Tel Aviv ka keenay oo qudus geeyey haddana eh, siyaasaddan eh, xad-dhaafka loo galay eh, u- trump uu kasoo horjeedaa Een, caawimaadda dibadda hoos bay u dhici doontaa soomaaliya number one ah shalay waxaa waxaa la saxiixay one billion eh, one billion dollar in soomaaliya laga cafiyey shalay isla sanadkan waa garta 1.2 bilyan ayaa laga cafiyey Soomaaliya marka waxay isku noqonaysaa 2.2 bilyan ee ma jiri doonto dawladdan hadda marka kooxdan hadda joogta iyo dawladduba waa inay kusii tashtaan caawimaadii xaddhaafkeedoo shalay ugu dambeysay inaan laga heli doonin maraykanka siyaasadda arrimaha dibadda waaya marka marka aad eh, si gaara u eegto eh, xiisadda eh, m- u dhexayso eh, israa'iil iyo xogaga kale ee kula diriraya bariga dhexe eh, doorka eh, maraykanka xilligan ninkan eh, trump waxaa la sheegay inuu yahay nin mayl adag waxaan ognahay eh, inay taagan tahay marka eh, laga tago israa'iil iyo xogaga kasoo horjeedo eh, dhinaca kale dagaalka ruushka iyo eh, markaasi eh, dowladda ukraine maxaa is leedahay ninkan eh, fikirkaaga arrintaasi ku aadan ma qabtaa inuu yahay nin eh, sida lagu eedeeyaba eh, colaadda kaga sii diri karo dib eh, kusii shidi karo Trump siyaasad ahaan intuu kusoo jiray way gaaban tahay wuxuu ahaa nin iska dhaqaaliyahana xalkaas ayaa laga dareemaa marka cunsurinimada waxay ka wadaan waa nin go-aankiisu aad adag yahay hadda yurub markuu la hadlayay markuu joogay dee dhaqaalaha annaga aad ka bixin yidhi yurub wax la yidhaahdo ma jirto Waa oo marka america first ayuu leeyahay Een, ah, adduunka uga sii dari do- karo lama garan karo siyaasadda maraykanka eh, ma hoga ma go-aamin karo madaxweynaha imaaday wuu qaabeen karaa wuu initiative buu la imaan karaa laakiin wax kasta ma bedeli karo oo dabcan waa in eh, aqalka sare iyo dabcan go- congareeska sanadka house waxaan o dhan waa inay ayagu wada ansixiyaan Een, laakiin waxyaalaha uu waxa iskale madaxweynuhu uu iska leeyahay ayaa jirto Een, arrinta saan kuu sheegayba north korea iyo iyo ukra iyo ukra ruushka iyo iiraan hoos bay u degi doontaa Waa gartay.
Bo- boqol faragelinta maraykanka uu ku leeyahay meelaha ciidamada uu geenayo iyo dhaqaalaha waxaan hoos bay u dhici doontaa waa la hubaa Een, laakiin xaggan gudaha maraykanka markii la sheego ee, white supremacy ayaa badan doonto oo naceebka balaaga afrikaanka loo qaba iyo muslimka taas waa lagu yaqaanaa way badan doontaa isaga ma ahan waa kooxda isaga taageersan oo aaminsan dadkan latiniska iyo iyo yurubiyaanka iyo inay ka qaadeen halka ka dhacday maadaama dhaqaalihii hoos u dhacay ayaa waxa bilaabatay naceeb halkaas naceeb uu ka bilaaban doonaa waad ogtahay ninkii eh, i can't breathe lagu dilay ma ma neefsan karo waqtigiisa Waayo.
Eh, aqalkii sare eh, markii ugu horreysay inta la fuulay warqadihii laga soo qaatay oo dadka caddaanku ay aaminsanaayeen dad kale inay ka fiican yihiin taas waa laga cabsanayaa haddii taa la xakameeyo Waayo.
waa waxa la leeyahay maraykanka waxa u roon inuu inuu cunsuriyad keeno iska dhaafe waxa u roon eh, trump number one dhaqaalaha number two maraykanka oo shifting the world maadaama maraykanku kasii baxayo daaqada hoos u dhacayo dhaqaalaha hadduu kordhiyo inuu militarigiisa inuu kordhayo Waaya.
halkaasna uu iska celin karo eh, china iyo russia waa waayahay ee, siyaasadda socdaalka iyo ee, dagaalka dhaqaale ee bunduxuleedkiisii hore ee trump ula galay shiinaha waa u tegaynaa laakiin ee, su-aasheedu waxay tahay waxaan ognahay in bariga dhexe uu ka taagan yahay dagaal dhiig badan uu ku daatay ee, sidoo kaleetana ee, xasuuq loo geystay ee, dadka ee, reer falastiin siyaasadda maraykanka ma dhiirogelin doontaa maamulka ee gumaysiga yuhuudda ee qorshahooda ee ku aadan ee dagaaladooda ka dhana xoogga ka soo horjeeda maraykan republican ha noqoto eh, ama democracy waa isku mid trump waqtigiisa ayaa caasimadda tel aviv laga soo qaaday ee la keenay jerusalem qudus marka wa- taas ayaa ka weyn waxaa hadda dhacay En, ah, dagaalkanna wuxuu ahaa yacni rees jiray oo dii markii dowladda la aqoonsaday kadib ku darsashadii residmaantigii wax keena ma- way ahayd Waayo.
Eh, ma ah- way kusoo aaday biden keliya ma ahan wuxuu biden huriyey waxay ahayd caburid jirtay dhulkoodii laga sii qabsanayay displacement eradicationkii badnaa cere- ayaa keenay butaacan ah, october october 7 2023 dhacay waayo Een, isagu laakiin waxaa aad ugu badan tahay sida aan sheegay xagga raashka maadaama uu siyaasad eh, uu s- uu samayn doono diplomatic compromise in xagganna uu samayn doono wada hadal degdeg ah Waayo.
oo hoos loo dhigo arrintanna la mataqaanaa la dejiyo waxaaba laga yaabaa xataa inuu ogolaado ku dhiirado two state oo waafaqsan kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii laba dowle in la sameeyo Waayo.
go-aankiisa degdeg buu ku dhacaa wa- way dhacdaa taas oo Waayo.
dabcan leadershipnimo kuma fiicno laakiin siyaasadda inta laga yaqaano waxbay iskama bedelayaan arrimaha dibadda middle eastiga waayahay ee, maanta inta aanay ee, si rasmi ah usoo bixin natiijada rasmiga ah ee, waxaa ee, qoraal uu boggiisa ee, twitter ama x uu ku daawacay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu ugu hambaliyeeyey ee, trump in dib loo doorto oo aqalka cad uu kusoo laabto tanna waxa uu ku tilmaamay inay sii xoojinayso xulafada israa'iil iyo maraykanka fariin noocee bay bixinaysaa dhambaalkaasi ee, hambaliyada Eh, dhammaan eh, ganacsatada ugu badan waxay taageersiin trump markii intaa laga tago shacabka israa'iil eh, maraykanka jooga dhammaantood waa republican ha noqdaan maraykan ha noqdaan muslimiinta ha noqdaan balaga americanka waxay degan yihiin minority-ga dhammaan waa- waa republican Eh, marka ma ahan trump iyo eh, jewish community ayaa isku group ah oo lama dhihi karo oo waxay u dhawaayeen baashii Eh, wuxuu la mid yahay madaxda caalamka oo kasbanaysa madaxweynahan imaaday oo badanaa saameyn ku leh caalamka dhan siyaasadda caalamka dhan ee soomaaliya ku jirto waayo marka si fudud haddaan ku weydiiyo ma is leedahay ee, soo laabashada trump ee aqalka cad waxa ay horseed u noqon kartaa in gobolka ee, bariga dhexe dagaal uu galo ama ee, xiisada ukraine iyo iran ee dhinaca kaleeta haddaan ka eegno in dagaalka uu sii xoogeysto maadaama ninkan meel mayl adag uu yahay saan horey kugu sheegay oo ee, jawaabteeda ku jirta waxay ahayd waxaa la- waxay u badan tahay inuu dejiyo conflictiga caalamka ee, siyaasadiisa dibadda ee defensiga ama securityga waxau aaminsan yahay compromise in la sameeyo oo la dejiyo ayuu aaminsan yahay Waayo.
rushka iyo ukraine iyo iranba marka ee, halkaas waxaa ku hoos jirta marka ee, middle east falastiinna waa la dejinayaa Ee, Waayo.
mark- markuu kuwan hadday sii joogaan baa waxaa laga cabsanayay inuu dagaal saddexaad dhaco sababta waxa weeyaan markii Mara- biden ama blinkis lagu yiri lagu qasbay netanyahu inuu qaato wada hadal wuu diiday wuxuu weeraray ee, t- t- wuxuu weeraray ee, dahraan maraykan raalli kamayn ahayn haddii trump oo jooga uu go-aan noocaas ka qaata wuxuu sameynaya rajin change wuxuu leeyahay maraykan baa dagaal saddexaad gelinaysa oon diyaar u ahayn tallaaba laga qaadaya Waayo.
oo ayna ka qaadi karin republicanku laakiin dagaal saddexaad buu adduunka gelinayaa may waayo maslaxadiis waxa weeyaan wax kasta hadduu dhacay waxaa laga yaabaa inuu xiriirka u jaro yurub oo dhan uu faraha ka qaado oo waagii hore aan hore usoo qaatay waxay u badan tahay eh, xiriirka eh, ma- ruushka iyo maraykanka in ruushka iyo iyo ukraine iyo inuu aad usoo celiyo horeyn horeyn uu sameeyey laguna tuursanaa waa dhexdaa xataa in ay electionka u xadeen ay been ahayd Waayo.
marka inuu horiyo iska dhaafe walaaca iyo dagaalka saddexaad oo laga cabsanaya ayaa hoos u dhacaya inuu yimaado trump waayahay ee, waxaan ognahay in ee, madaxweynihii hore ee maraykanka ee hadda dib loo doortay mar kale donald j trump uu kal hore dhaliin ama dhaliil uu u jeediyey ee, nato haddaba ee, dad badan waxay isweydiinayaan maxay noqon kartaa siyaasadiisa cusub ee gaashaanbuurta nato waxba iskama bedelayso ninkan siyaasi ma ahan waxaa laga yaabaa wax u degsananaysan ahaan waxa uu yirina wax lagu dhawaaqo maahan hadda markuu gabadha dhada eedaynaya ilhaan waxa uu yidhahdaa ilhaan ballaadin ilhaan afghanistan i don't know from, from somalia no peace no waxyaalaha uu ku hadlo waxa weeyaan hab siyaasad ahaan uma hadlo wuxuu u hadlaa hab ganacsi ahaan Een, marka laakiin eh, in uu wax ka bedeli doono no ma aaminsani waaye eh, muddaxileedkiisii hore waxyaabaha aada loogu xasuusto waxaa ka mid ah in dagaal dhaqaalo uu la gala shiinaha hadda maxaa iska bedeli karaa is leedahay sii kordhaya raashka iyo raashka ha raashka iyo shiinaha si gaara dagaal may- may dhaqaalo rushka iyo north korea iyo iran hoos buu dejinayaa Eh, r- eh, china aad buu usii kordhin doonaa waxaa laga Dagaalka yaabaa dhaqaale.
xataa inuu dagaal la galo taas way cadda sababtuna waxa weyaan dhaqaalaha darteed meelaa ka gala trump iyo republicanku waa ma kaftamaan maalin dhaweedna eh, china waa tuu u diyaar garoobaya dagaal inuu ku qaado eh, jasiiraddaas eh, gudaha iyo dhinac walbaba arrinta china iyo udhexeysa way sii kordhi doontaa waxaa hoos u degi doonta ta rush iyo ta middle east waxay yaraan doontaa faragelintii uu Ethiopia ku hayay oo dabcan arrimo badan waxa laga yaabaa in inuu qasab ku heshiisiyo waxaa hoos u dhici doonta Soomaaliya ee, waxaa soo noqon doonta doorkii Mareykanka oo awoodiisii hoos u yara dhacday Waayo.
Ah, hana ahaatee siyaasadda Mareykanka haddana siyaasadda Mareykanka madaxweynaha imaaday hadduu xataa waalan yahay hadday xataa wax kasta ku dhacaan waxba ma bedeli karo wax yaallo oon qofna ka tillaabsan karin waay waaya Eh, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxay ka mid yihiin madaxdii u hambaliyeeyey inuu aqalka cad uu kusoo laabto marka eh, inta aanan eegin eh, xiisadda etoobiya iyo soomaaliya dhex taalo si gaar ah eh, maxay dib u doorashada donald trump uga dhigan tahay soomaaliya iyo guud ahaan soomaalida caalamkan buu la mid yahay madaxweyne xasan wuxuu kasbanayaa madaxweynahan cusub uun. Ah, bahalkii abayina sidoo kale abaye laakiin markii la eego eh, kooxdan way ku taagnaayeen wuxuu isleeyahay misbaar ayaa kaa fuqay wayna dabcan way dhici doontaa Eh, iskumayna fiicneen intuu joogay Eh, waa tii ay no more ay dhahayeen eh, kooxdan b b da Waayo.
waa xoogaa wuxuu heli doonaa nafis oo xagga maraykanka marka hore ugu taagnaa Waayo.
ama soomaaliya eh, madaxweynaha dabcan waa dee soomaaliya dhan buu matalaa uu ku sa- uu ku- uu ku- uu ku saxsan yahay shalay ahayd wixii deenta uu mar- naga cafiyey halka bilyan saan sheegayay isla sanadkan sanadkan 2014 ka, eh, eh, 24 eh, sida safaaradda- safaaradooda ay qoreysa ah, safaaradda ah, maraykanka ee xalana degan 1.2 bilyan weyan eh, waxay caawimaadna lagu siiyey dhinacay doontaba ha noqoto ma sii dhexgelin waxay u baahan tahay baaritaan badan iyo audit Waay.
laakiin arrintaas maadaama caawimaada intaana siiyo ee, caalamkana uu ugu yeedho oo yidhaahda soomaaliya ha la caawiyo inuu marka madaxweynuhu kasii hadlo waa wax soomaali dan u ah Ma- eh, madaxweynaha eh, ka hadalkiisa markaa dhinac iska dhigno in trump uu kusoo laabto aqalka cad maxay soomaalidu uga dhigan tahay horaan u sheegay maxay uga dhigan tahay Een, soomaaliya waxaan ku idhi een, waxaa hoos u dhici doonta caawimaadda dibadda la siiyo waxaa hoos u dhici doonta xataa ciidankooda soomaaliya jooga tababarka oo waqtigii dimuqraadiga soo noqday inay ka baxaan sida caalamkaba ay uga bixi doonaan Ee, arrimaha securityga oo soomaaliya caawimaadda aan ka helno ayaa hoos u dhici doonta waana wuxuu kusoo noqday oo u dhahayo america first make american great again oo ah dad kale maslaxadiisa waxba dan nooguma jirto Een, dalalka ay china ay farageliso ayuu caawimaad badan maraykanku siin doonaa oo ay africa ka mid tahay waayo.
laakiin soomaaliya maadaama ayna faragelin zaaid china ka jirin wax leverage kama helayno aad u fara Wa- badan.
waaya ninkan eh, donald j trump wuxuu aada ugu adadag yahay siyaasadiisa socdaalka marka eh, maxay noqon doontaa is leedahay siyaasadda cusub ee donald trump ee arrimaha eh, socdaalka sida qaxootiga maxayse eh, uga dhignaan doontaa dadka doonaya inay maraykanku ay tagaan kuwa joogay oon sharciga helin intuu joogo sharci ma heli doonaan Ee, kuwa soo gala iska badaaya waa wax iska cad waana lagu ogaa kuwada hadlayaan waana waxa lagu taageeray maadaama dhaqaalihii dalku uu hoos u dhacay ayaa qof walba wuxuu leeyahay dhibaato waxaa noo kale soo galootiga waa xataa yurub ka mid tahay soomaaliya keli maaha waaya yurub inay meeshooda ku noqdaan dalkooda ku noqdaan een, maraykan priority la siiyo ee, afrikaanka iyo eh, dadkan kusoo qulqulaya la joojiyo inay dadku kusoo qulqulaan waxaa laleeyahay meeshooda nabad ha laga dhigo yaan la faragelin ayuu leeyahay waa laga yaabaa in dagaalka xaggaa la dejiyo suuriya la dejiyo eh, ukraine la dejiyo saan loo soo gelin Waay.
laakiin ah, soomaaliya ah, arrinteeda waa sidaan kuu sheegay waaya Eh, si guud su-aasha ugu dambeysa raba inaan ku weydiiyo eh, professor maanta haddii lagu dhaho u sawir eh, dadweynaha soomaaliyeed ee ku daawanayo iyo guud ahaan dadka daneeya arrimaha caalamka sidee buu u ekaan ka ama sidee bay eh, dunidu u ekaanaysaa marxaladan xasaasiga lagu jiro in donald trump uu dib usoo laabto iyadoo dad badan ay eh, aada u ninkaasi ugu dhaliilaan inuu yahay nin eh, hadalladiisu adag yihiin sida adiga baa aa sheegtay marka dadka haddaad u sawirto dadka arrimaha caalamka dameeya sidee bay dunidu u ekaanaysaa marxaladan lagu jiro iyadoo bariga dhexe daga- bariga dhexe dagaal uga taagan yahay ee, horena aan u carbaabnay arrinta ruushka iyo iyo ukraine ba maraykanku dabcan isagaa u roon muslimka markii la yidhaahdo waayo go-aankiisa waa cad yahay waxba kuma qarsanayo sida sida dimuqraadiga halka waa geeley sida soomaalida oo kale waxma qarsado waxa gudaha ku jira iyo dibadda Waay.
dabcan waa la arkay waa wax la garan karo Eh, meesha kale dimuqraadigu way qoslayaan dabcan hoos bay kaa cunayaan Een, muslimiinta waqtigii ugu dambeysay eh, ayagoo marka hore dimuqraadi la jira hadda waxay u wada co- codeeyeen republicanka maadaama u wada codeeyeen muslimiinta oo ay kasoo jeedeen eh, barnaamijkan khaniisnimadii iyo waxaasoo dib- dimuqraadigu ay wadeen ayagoo kula jirana ay baabi'iyeen xataa dalal oo sida oo ghaza oo dhibaato badan keentay Eh, trump wuxuu kordhin doonaa dhaqaalaha maraykanka Waay.
wuxuu yareyn doonaa eh, faragelinta eh, eh, dagaalada dibadda uu ku lug leeyahay oo ukraine iyo iyo ghaza ay ka mid tahay iyo soomaaliya iyo meel kasta iyo etoobiyaba Eh, wuxuuna awoodda siin doonaa maraykanka waxaana caqabad ku dhici doontaa dadka maraykanka ee yara- dhaqaalahooda yaryahay dadka tujaarta ayaa taajir sii noqon doona canshuurta hoos buu u dhigay oo tii uga duwanaa markii ugu horreysay u bedelay arrimaha socialka taa lafteeda laakiin waxaa sii kordhi doonta white supremacyga Waay.
eh, dadkan cad inay ka sarreeyaan dad kale Waay.
xoogaa naceeb ayaa bilaaban doona black iyo iyo dadkan cad iyo muslimiinta Waay.
taas macnaheedu ma ahan inay isaga ka tarjumayaan xisbigiisa dadka hooseeya ayaa sameynaya sida madaxweyne xasanba kooxda isagoo u dhow waxay sameeyaan loogu eedeeyo waayahay aada u mahadsan yahay waxa uu ahaa profesor shaafici yuusuf cumar oo arrimaha soomaaliya iyo caalamka ka falanqooda maantana marti noogu ahaa istuudiyaha t v-ga dalsan waraysigan iyo falanqeyntan waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir cismaan indhoy waxaan u mahad celinaya profesor sulow Thank you very much.
mid lacena intaanu ku kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan wareegga wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyo dalsan qaybihii dhexe ee barnaamijkan isla maraynaa dhanka kale markaan haddii aan eegno wasiir ka tirsanaa maamulka jubbaland ayaa laga soo musaafuriyey magaalada kismaayo isagoo markaas dalsan ugu warramay khilaafka dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland kan ka dhexeeya sidoo kale sababihii looga soo musaafuriyey magaalada kismaayo ayaan markaasi wax badan ka weydiinay wareysi mahad muxudiin xasan wasiir ku-xigeenka beeraha ee wasaaradda beeraha maamulka jubbaland ay markaasi la yeelatay wariyaheena maryan ladan xuseen ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo dhowra oo ku aadan khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo kan jubbaland iyo sababihii keenay in markaasi isaga laga soo masaafuriyo magaalada kismaayo oo dib loogu soo celiyo magaalada muqdisho
markii agosto axmed waqtigu ka dhammaaday wuxuu soo joogay een, shirarkii madasha wuxuu soo joogay wuxuu soo saxeexay intaasoo shir madaleed isagoo ku qanacsan muddo muddadii halka sana ahayd oo hore uu qaatay uu ku qanacsanaa Een, waxaa u caddaatay dalku inuu doorasho qof iyo coda aadayo doorasho qof iyo coda markii s- bulshada doorasho doo- doorashadaas dhacaysana axmed hal qofoo dooranaysa deegaanada jubbaland ma joogto si dad kaloo dan leeyana way jiraan oo asaga ku cadaadinaya ama dowladda federaalka lugaha qabsado wuxuu iloobay marka inuusan sharci haysan uu sanad ka horena uu qaatay dowlad ogolaanshaha dowladda federaalka waxaana waa ogolaansho dowladda federaalka ay bixinayso si ay dalka doorasho qof iyo cod ay u gaarsiiso sida ay u- afarta dowlad goboleed ay u qaateen sanad ka hore oo isagu ka mid yahay ayay u qaateen saddexda dowlad goboleedee kale Een, waa doorasho qof iyo cod gaarsiin aa la yidhaahdaa ee sharciyad ay wax ku ay sharci rasmiyahoo doorasho ay haystaan ma ahan Sh- een, marka wax kastoo sharci darro ah aabbihii soomaaliya macalinka soomaaliya asagaa ugu ah axmed in la iska joogi karo ayadoon maxaa la yidhaahdo magaalo gobollada soomaaliya sideed iyo tobankii gobol ee kamida magaalo kamid in la iska joogi karo in qofkii maxaa la yidhahda ayadoon loo baahnayn maxaa la yidhaahdaa wax sharciyada loo baahnayn in la iska joogi karo anaa xukuma la dhihi karo kadibna dadka lagula doodi karo sharci iyo wax dad wax bulsho qoratay dadka lagula doodi karo ma jirto marka axmed sharciyad uu dad u sheegi karo Een, sh- aabbaha macalinka sharci darrada isagaa qof kastoo sharci darro rabta asay ka loo xjiidataa Een, aabbaha juurfalka iyo jiriimooyinka isagaa macalin uga ah Een, ayadana iska dhaaf wax kale eh in dad nool la duugo inta la iyadoon la dilin la aaso axmedaa macalin uga ah dadka soomaaliyeed in dad nool nool oo inta la dad muwaadiniina inta la dilo webiga la raaciyo in xaaska la siiyo weliba loo yaryareeyo si afka iyo xaaska ay ula ekaadaan axmedaa laga yaq- laga bartaa la midda ugu dambeyso ah in qofkii ka fakar duwan Een, maxaa la yidhaahdaa us- intuu gacmaha kasoo xiro soo taxiiro asaa dadka dhaqanka xun ee ummadda soomaaliyeed uu u jidaynayo ayaa wax walba ka daran markaasuu sharci ku doodaa marka sharciyeed ma jirtee hogaamiye kooxeed meel fadhiyo waaye cid wax ka qabataa la la-yahay ma ahane dowladda soomaaliya mas-uuliyaddaas ayadaa ka gaabinaysa ma ahane axmed sharcina ma haysto waxna ma haysto waa hogaamiye kooxeed meel- meel fadhiya Een, dadkii dalka u dhaartayna u taallaa inay wax ka sameeyaan masan
Een, mahad waxay noo sheegtay in axmed wax sharciyada uu haysan Een, waxa uu yidhi doorasha qabsanaya doorashada sidee u qaban karaa qof aan sharciyad ahayn yaase dooranaya
adiga haddii aad magaalo xoog ku haysato afarta dhinac ay kaaga xiran tahay dadka joogana aad madax furasho ku haysto dhowr iyo toddobaatan qofoodeed aad qalinkaaga kusoo qorto waayi maysid ma jirto shalay aa ugu dambeysay rag muwaadiniin ah oo reer jubbaland ah oo is- oo siyaasadda deegaanka han uga jiro ayaa magaalada kismaayo qaarna hore u joogeen qaarna tageen xale maxaa dhacay marka waxa- waxaan sheegayn inay run yihiin la rabaa xalay maxaa dhacay guryahaa loogu daatay raggii warbaahinta u qaabilsanaay waa la garaacay waa la jir dilay haddana meeshay ku xiran yihiin qof oge ma jirto meesha ay ku xiran yihiin qof oge ma jirto marka een, meel waxaasi ka dhacayaan waayo meeshu iska daa wariyaasha musharaxiintaas meediyaha u qaabilsanaaye Een, een, inkastoo markaad xaqaaga raadinayso inaad dhimato xataa ay waajib tahay ragga odayaasha ahee mur- murashaxiintan cabsi u qabaa
Een, siyaasi mahad waxaa jirtay een, labada dowlad goboleed een, markii lagu daro xitaa a c c een, inay maqan yihiin dowladda federaalkana waxay tiri doorasho qof iyo codaan qabanaynaa axmed muxuu dowladda ku khilaafay ayaa isleedaadi afhayeen miyuu yahay s c axmed madoobi yaa afhayeen uga dhigay hogaamiye firdhiya nin la yidhaha u jooga waxay ku qanacsan yihiin buuhoodle inta ka sukaysa in doorasho qof coda ka dhacday ku qanacsan yihiin ma ogtahay lo- mash ma ka hadlayno deegaan hogaamiye ou af u afduuban ka hadli mayno s c waa xor ayadaa iska dul qaaday maxaa la yidhaahdaa maamulkii soomaali maxaa la yidhaahdaa aan ogolayn midnimada soomaaliya maamulkii aan ogolayn ayagaa iska dul qaaday maanta waxaad arkaysay wax kasta ee ku saabsan dowladda federaalka ay u hoos tagaan wayna ka helaan waxay ay tayihiin in doorasho qof iyo coda xilliga dowladda federaalka ay diyaariso ee guddiyada la dhisi doono ay diyaariyaan inay deegaanadaas doorasho qof iyo coda ka dhacday diyaar u yihiin iyo afyeen uga dhigay iyo axmedoobe oo aan sharci haysan oo dadkii deegaanka ay ku dhiban yihiin saddex iyo toban sannadood een u afduuban yihiin dadkii deegaanka yaa afhayeen uga dhigay reesc ma ayagaa ma aragtay afhayeenuu noo yahay ayagoo dhahaya m- xildhibaano federaalahi deegaanku ay ku leeyihiin dowladda federaalka ah yaa uga dhigay asaga afhayeen asagaa u baahan in dadka laga qabto iyo deegaanka
Een, mahad shirkii madasha wadatashiga een, sida arkaysay waxaa ka maqnaa saddexdaas aan kuu sheegay waa jubbaland waa cc qaatumo iyo puntland Een, marka siyaasad ahaan axmed muxuu u diiday ayaa is dhihi karta in wadatashiga shirka wadatashiga uga qayb galo ama doorasho qof iyo cod ay u dhacdo axmed wuxuu diidan yahay shan sane haddii aadan isiinayn lugahan shan sanoo cusub oo aan dadka reer een, een, ama afar sanoo cusub ama dadka reer jubbaland aan sida aan u hayi jira u haysto oo aan magaalada kismaayo kusii gafanaha kusii ahaado waa gafane meel fadhiye eh een, haddii la isiiyo dalku doorasho qof iyo cod wuu aadaa dib u fiirso taleefankaaga aad haysato youtube-kiisa asagoo dhahaya khudba ka jeedinaya dhahaya madaxweynaha waxaan garab ku taaganahay in doorasho qof iyo coda qab dhacdo inaan dalka xoreyno maxaa la yidhahd maxaa la yidhahdo fiiri ma jirto axmed marka wuxuu raadinaa wuxuu rabaahay shan sanoo kismaayo uu isku caanashubo markaas dalku waa nabad barwaaqaa jirta qof iyo codaa la aadaa asagu kama soo horjeedo meesha loo socdaahay haddii haddii asagu uusan asagu rajadiisii hogaamiyo kooxeednimo oo soo gaabanaysa ilaa cimriga ilaahay kuuso kuusaan maqli jiray rajadiisii hogaamiyo kooxeedee deegaankoo soo gaabanayso uu labada indhood saaray markuu m- arkayna wuxuu go-aansaday inuu soomaaliya lugaha ku dhigo siyaasiyiin kale oo dan leh oo asaga iyo xataa mararka qaarkood aan dhihi karno dalal aan een, dana siyaasadeed dalka soomaaliya kale oo ku wada dhex jira waxaa ilahay mahadkiisa een, rag aan kalsooni ugu qabno in axmed shan sanoo kale iska daayay sanadka cusub uusan nala gaarina dalka soomaaliya madax ka ah oo aan kalsooni kalsoonida aan qabnaa in axmed meesha ka baxo sanadka cusub ka horna heshiiska madasha booska jubbaland ka bannaa ninkii buuxin lahaa sanadka cusub ka hor ayaa la dooranaa doorashaduna kismaayo ka dhace murashax madaxweyneyaasha kismaayo tegi doona dhowaan mid ka mid ahana madaxweynaha jubbaland noqonaya asagaana booska jubbalandee bannaan buuxi doona axmed wuxuu is cimrigiisa iyo iyo jubbaland oo isku isku isku jaanguuye intuu nool yahay jubbaland waa axmed uu ka dhigay intaan noolahay jubbaland iyo axmed hal xabay isku yihiin marka laakiin waxaan rajo weynaan ka qabnaa een, labada kun iyo shan iyo labaatanka ka hor booska bannaanee saxiixa jubbaland in madaxweynihii buuxi lahaa uu kismaayo lagu dhex deero lagu dhex dooro doono maalmaha soo socda
Een, waa tahay ee, siyaasi mahad hadda waxaa socota abaabul doorasho oo reer jubbaland ay ugu yeereen inay ku dooranayaan madaxweyne Ee, dabcan madaxweyne kale ma ahan waa isla asaga un isla asaga un baa iya ee, baa shaqadii wada marka sidee ku dhici kartaa in sanadka cusub oo wax ka yar bil iyo haaf ay ka harsan tahay in doorasho lagu qabto oo weliba ay madaxweyne ay ku doortaan reer kismaayo aan axmed ahayn guddiga doorashada madaxweyne laba een, agosto labada kun iyo saddex labaatankii dhacay bal ha sameeyo guddi doorasho oo sharci darraha ku dhawaaqo waxaad ogaa doontaa warkan kuu sheegayo maalintaasuu bannaanka ku imaan doonaa Een, ma rabo inaan hordhaco inaan qish sii bixiyana ma rabo laakiin waxa baan ogahay madaxweyne agosto labada kun iyo saddex iyo labaatan ki dhacay oo sharci darra ah guddi doorasho caawa ku dhawaaqo Ku- markuu ku dhawaaqo waxaad ogaa doontaa madaxweynaha soo baxaya sawirkiisa kusoo si r- oo run ah ayaad u arkaysaa Een, waa muddo yahay dagaal laakiin hadda asagoo haddii madax cidan xabad oo dhicinaa madaxweynuhu meesha kasoo bixi doonaa markii madaxweynahaasi meesha kasoo baxana madaxweynaha hadduu xabad ku ridana is- wuxuu noqon doonaa nin isboolroo maxkamadaha adduunka iyo tan soomaaliyaba ay raadinayaan waa dembigiisiiyoo batay oo buuxsamay oo asaga ku qarxi raba axmed wax dembiya oo bini aadan sameeyo oo u dhiman ma jiro marka hadda wuxuu kari karay in halka sano uu iska qaato soo oo dowlad goboleedyadu qaateen laakiin ilaahayaa kas- ummadda kasoo qaban rabay waxa uu u leexday waa wax een, waa waxaa waaye waxaa waaye qalle ilaahay waaye ilaaha ummadda kasoo qaban rabay markaasi wuxuu noqday ii sheeg een, asagay diiday halka sano uu diiday war halka sano aad diiday saddex iyo toban sano aad joogto hal sano horaad qaadatee midka labaadoo aad diidayso s c iyo hebele hebele hebele hebele ayaa maqan war s c iyo hebele hebele ma maqnee tusaalaan ku siinaya een, een, maryama labada kun iyo afaraatan labada kun iyo afar tobankii ninka soo aan joogay madaxweyne xasan madaxweyne haddeer talada haya xasan sheekh maxamuud ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda ahay oo ah madaxweyne jubbaland soo dhisay khilaafkii markaas qalooca hadda jira maalintuu imaanayo waaye khilaafkii soo isbaxay soo ifbaxay wuxuu eray bixin dagaal uu ku dagaal galo uu samaystay erbixintaas maxaa mataqaana war hawiyaa meesha naga qabsan rabay war reeyaa tolahey war hawiyaa meesha naga qabsan raba waa la iska soo joogo dowladii madaxweyne xasan waa dhacdo dowlad madaxweyne farmaajaa timid labada kun iyo sideed iyo tobankii haddana wi- khilaafaa dhacay war reema reexaana meesha naga qabsan rabooy war yaa tolahay soo kaca wa meeshaas ku dhacee maanta nin ay ilma adeer yihiin aan ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda ah oo axmed ilbacin adeerkiisa meesha oo cimrigu ugu soo gaabtana meeshaas waay meesha cimrigu ugu soo gaabtay uu aragay ninkii oo cimrigu maxaa la yidhaahdaa wuxuuna il- ilaahayna ka celimaayo ma- markii la sufiye bini aadanka wuu dimbaabaa waa la daayaa wuu dimbaabaa waa la daayaa waa markii ilaahay soo qabanaya markaan markaan waa markii een, maxaa la yidhaahdaa asagoo gefku ku dhex jira ilaahay kusoo dhex qabanaya waa markii axmed intay doorasho dhacdo oo kismaayo doorasho ka dhacdo madaxweyne aan axmed ahayna soo baxaya uu xabad ku rido waa maalinta een, soomaaliya caalamka ay wax qof la raadinayo in lasoo qabta la doondoonayo uu noqon doono
Een, waa tahay mahad haddii ay dhacdo inuu doorasho qabsado maadaama abaabulkii waraaqo badan iska soo daba dhacayaan khilaafkii sii daba dheeraanayo isla markaana isla asaga un madaxweyne noqdo maxaa dhici kara tusaale xuseen hal bar waxaan rabaa inaan wax ku tuso ninaan sharci ilaalinayn oo magaalo xoog ku haysta hadduu yidhaahdo waxa uu aqoonsi ka rabo dowladda soomaaliya maahanoo markuu doorashada qabsado wuxuu aqoonsiga in la aqoonsado uu ka rabo soo dowladda soomaaliya wada shaqaynta uu ka rabo ma ah qof kaloo muwaadin ahoo meel jooga hadday inta doorasho qabsato ayadu guulaysato magaalada dhexdeeda joogto ayadu guulaysatay aqoonsiga dowladda soomaaliya ninka xooga ku haystay jowrfalahaay intii aqoonsan lahayd hadday midka kale muwaadinka oo weligiis dembiga gelin xaqna u leh in la doorto ay haddee aqoonsigu asagu helo maxaa diidaaya in maxaa la yidhaahdaa wax diidaaya ma jiro saas maxay tahay inuu guddi doorasho axmed madoobe sameeye heer dowlad goboleedan du- guddi doorasho u sameeya s- een, nin sanad ka hor dhacay uu yidhaahdo ayada haba dembiya oo in laysku qabsadaa loo baahan yahay haddii taa la waayo dowlad so- dowladda soomaaliya waxaan rajeynayaa inay qofkay aqoonsiga siinayso do- madaxnimada jubbaland inay ka noqoto inay inay garanaysay ila tahay waana rajeynayaa s- new yearka labada kun iyo labaatan ka hor in madaxweyne aan axmed ahayn kismaayo kasoo baxo ma- oo aqoonsiga dowladda soomaaliya haysta kadibna uu saxiixo booska saxiixa jubbaland ka maqan dalkuna uu doorasho qof iyo coda sidaasi ku aado cid kastoo dalka een, maxaa la yidhahdaa han siyaasadeed leh cid kastoo leh maxaa la yidhahdaa inay dalkan hogaamiso qof kastoo soomaaliya xaq u leh inay madaxweyne soomaaliya u tartanto inay xisbi dhisato xis- asxaabta een, maxaa la yidhahdaa kasoo qaad aniga xisbiyaan samaystay aan inaan sharciga xisbiyada markii la baasamrayo inaan habraacaas maro ee aan maxaa la yidhaahdaa aan wax ku sameeyaan rabaa marka qof kastee muwaadin hoo rabta inay ka qayb gasho een, maxaa la yidhaahdaa een, doorashada soo socota han kale maxaa la yidhaahdaa ma rabno madax so- madaxda soomaaliya oo laba sano ku dhowaad ay u dhiman tahay inaan yidhaahdo ma gaarsii kartiin inaan yidhaahdo ma rabno inaan dhahno maxaa jira dheh ayadaa xaq ayagaa xaq u leh madaxda soomaaliya hadda talada haysaa sharciyeed u haysata inay dalka doorasho qof iyo coday gaarsiiyaan maalinta laga hor la dhihi doonaana ma dhowa waa maalinta waqtigu dhammaado oo la yidhaahdo isheeg ay ga- ay waqtiga gaari weyso marka booska jubbaland saxiixeeda ka maqana waa buuxsamaa dalkuna doorasho qof iyo cu- qof iyo cod waaga labada kun laataseenta ka horna madaxweyne aan axmed ahayna jubbaland kasoo dhex bixi doona waa haddii uu guddi doorasho ku dhawaaqo waa maasanta een, doorasho qof iyo cod ah Een, soomaaliya see uga dhici kartaa iyadoo matalaad qaar ay maqan tahay ama dowlad goboleedyada qaar ay maqan yihiin
ma maqnaanaysaan buu ku dhahay laga soo barta puntland meesha ay joogto koonfurta soomaaliya weli soo ma gaarin saas moogtahay dowladda soomaaliya iyo maxaa la yidhaahda iyo dowlad goboleedyada kale staajka ay jub ay ay puntland joogto oo dadka inay intay istirakoobaan qofka golahiisa deegaanka intay saf galaan ay doortaan oo weli dadkaani soo ma gaarin horta dadkaan iska daba keenno dadka inta kale aan halle iska daba keeno iyadoo laysla joogo oo maxaa la yidhaahdaa layska daba yimid oo golayaasha deegaanka iyo degmooyinka iyo wixi maxaa la yidhaahdaa dadku inta saaka intaad saf gasho aad codkaaga qofka aad een, maxaa la yidhaahdaa aad aad usoo codaysay sida puntland hadda ka dhacday degmooyinka dowlad goboleedka puntland ka dhacdoo kale dadka du- deegaanada kale intaas bal har soo gaareen markaas ayadoo la isla jaan qaadaad arki doontaa macnaha in in waxaa la rabaa marka een, puntland muwaadinka degan ee soomaaliyeed wuxuu joogaa goliisha deegaanka inuu inta saaka saf galo uu soo doortay uu joogaa soo ma deegaanada kale ee soomaaliyana maysan maysan gaarin horta aan is soo gaarin waad maadsan tahay Ee, markaas waxay u eg tahay doorashadu koonfurta soomaaliya ganacasa
horta marka hore hala is waxaan waxaan ka hadlayaa markii la isu soo gaaro oo golayaasha deegaanka een, dowladaha hoose la doorto waa la isu soo gaaray had- markaas la hubsado in la isu soo gaarayna midda qaranna isku isku maray dhici doontaa insha allah waa tahay mahad een, mar kale waad mahadsan tahay een, mahad muxiidiin wasiir ku-xigeenkii wasaaradda beeraha iyo waraabka een, jubbaland ayaad ka soo shaqaysay een, siyaasad ahaan adiga ma ku degsan tahay markaan ama qorshahaaga ma ku jirtaa in jubbaland aad ku laabato oo siyaasadaadii iyo arrimahaagii kale aa halkeeda kasii wadato
ha waxay u- een, way ii degsan tahay inaan ku laabto laakiin waa marka ninka horarkaa dadka laga qabto ninay u bannaan tahay inuu dadkoo nool duugo in dadkii intuu dilo in xaaska hilbahooda siiyo dadka uu tarxiilo anigaa anigaa kolada anigaa sheegaya qof kale ha weydiin anigaa markhaatiga nool ahoo jooga weliba anaa ilmaadeera senatar mataqaanaa senatar een, maxaa la yidhaahdaa dhegay geelle senatar dhegay geelle sena- sen- oo s- senatar dowlad faalka labada wiiloo webiga yaxaas kala siiya asay ilmaadeer leeyihi aan hadda kuu sheegayo labada wiiloo beertooda laga xoogayay a- a- amarka axmed bixiyey in l- l- la dilay yaxaaska la siiyo axmedaa bixiyey anaa anaa hadda kor ka sheegay dhegay geeleyna il- adeer u ah labadooda Een, sanadkan bishii s- een, bishii saddexaad sanadkan bishii saddexaad ay dhacday ah marka ku een, waxaa sidoo kale maxaa dhacay kuwa igoo nool la duway oo eh, maxaa la yidhaahdaa way way dhaceen annagaa hayna maxaa la yidhaahdaa bru- maxaa la yidhahdaa caddaymahaasoo dhan annagaa hayna maalinteedaan inta hadda hubugu haystaa een, sha- eh, maxaa la yidhaahdaa du- isagoo sharcigu sidii duqsiga usoo qaban karo aan la sugayna waan dhowdahay markaasaan la sugayna
waa tahay een, mahadoo waxaa jirtay in adigoo gacmaha lagaa soo xiray muwaadin soomaaliyeeda diyaarad lagu soo saaray lagaa soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho bal arintaas bulshada uga sheekay
waa waxa ee aniga noloshayda waxyaabaha la yaab kale oo aniga igu dhacay ay ka mid tahay ma jirto afartan iyo dhowr sanaan jiraa wax ma guligay kuma fakerin mo- gurigaaga inta inta lagu soo qabto oo lagu garaaco inta lagu qabto oo lagu garaaco waa islahaa way ka dhici kartaa dadka jooga een, soomaaliga jooga dal shisheeye waa lasoo masaafuriyaa sax soomaaliga jooga meelaha aan sharciyadu ka jirin oo xawaariju maamusho way ka dhici kartaa laakiin meel calanka jamhuuriyadda ka taagan yahay aa, qof muwaadina inta lasoo qabto oo axmed asigaa haystay hay-adaha garsoorka asaa madax ka ahay kuwa isoo qabto maxaa la yidhaahdaa ijir dilaayana asaa madax ka ahay wuxuu awooday inuu yidhaahdo ha la qabto ha la xiro xeraarintu dembi ha kusoo oogto uu awooday inuu yidhaahdo Een, ujeeddo kasta ha ka lahaadee ama waxyaabaha cimrigiisa soo gaabinayo fashilanaya ilaahay ha ugu talagale habeen dhan aligaacay waan hadda saameynteedii jireed ugu taallaa laga soo laga bilaabo maqribkii oo la i qabtay ilaa waagu intuu ka baryo aliigaraacayay saameynteedii jireed ay maxaa la yidhaahdaa tii maskaxeed oo filan waa dowladu muwaadinkeeda intay qabatoy dirdisho matarxeesho maamul wax la dhihi karo laakiin ma- markaan aniga waxay ugu dhaceen kadib markaan ogaaday inay u bannaan tahay in dad inta la dilo yaxaas la sii karo ay u bannaan tahay hadda yaa og weriye een, waxaa la dhahaa waaqaanay wiilka xalay gurigiisa lagala baxay wiilasha xalay guryahooda lagala baxay Mm, Cabdullaahi Hadda- Dheere.
cabdullaahi dheere yaa og hadda waxay ku sugan yihiin adi ma ogtahay marka guriga laga baxay iyagoo la garaacayana lasoo sheegay oo la garaacayo jir dilanoo dhiig ka socdo ana loo sheegay marka een, marka meesha adugu marka halbeega aad cabiranayso halbeega aad ku cabirayso magaalada kismaayo waxaa ka jira in inta gurigaaga lagugu dhaco lagu jir dilo waxay gurigaaga ku yaalla qaato subaxina diyaaradda lagu soo saaro aa u bannaan waxaa kaloo u bannaan in inta lagu dilo badda lagugu tuuro ama webiga lagugu tuurna u bannaan tahay waa u bannaan tahay marka meel isti adugu cabirka aad wax ku cabirayso cabirkaas ha ahaadee ee meel dowladdu ka jirto ee, maxaa la yidhaahdaa sharcigu shaqaynaayo garsoorku dalku shaq- deegaanku shaqaynaayo qofku dembi galo dembigu galo lagu qaadee maxkamad la saaraaye een, maxaa la yidhaahdaa waxaan aragnaa hadda kasoo qaad maxkamadda gobolka banaadir aan aragnaa waxaan fiirsanaa oo si laifa loo soo daayaa een, dad kuwa wax xaday kuwa dad dilay kuwa een, xatooyo xoolo dadweyne oo qaranka aaminay dhacay kuwa khawaarij noqday ee maxaa la yidhahdaa lasoo qabtay een, maxaa la yidhaahdaa kuwa xadgudub jinsigay soo kufsiyo geystay een, maxaa la yidhahdaa intaas soo dembi ayagoo layfa kuwa xaasaskooda gubay intaas ayagoo layfaan fiirsanaa waa meel sharci ka jiro oo sharcigii u shaqaynayo laakiin halbeegu marka meel aanu waxaan rajaynaa igama bilaaban in dembi dhaco oo qof la tarxiilo aniga igama bilaaban laakiin anigu kartideedaan yeeshay adigu adigu mar- eh, kasoo qaad muqaadinaad tahay xaladhnaa lagu jir dilaayay tabcaanaad tahay gacmaad ka xiran tahay een, subax meel lagu wada mataqaanid garoonkaa lagu keenay marka garoonka lagu keenay indhaha lagaa furay diyaarad meesha taala raac lagu yiri maxay tahay diyaaraddu su-aalaad keentay maxaa waaye diyaaradda markaan indhaha lagu furay waa dareemaysa buuxa inaad garoon lagu keeno waa dareemaysa maxaa waaye bax intaan aadan gurigeyga meeshaan waayo xalayga soo wadeen may waa baxee tiraahdo qasab aniga qasab ma ku baxaay way dili kartiin maalin qasab ma ku baxaay bayloodkii soo soo daadega uu yidhaahdo maxaa kugu dhacay walaalow raalli kama ihi diyaaradaada ma rabo inaan raaco kismaayaan deganahay gurigay kismaayo ku yaalaa xamar ma degani waa lay qasbaya waad ujeedaa shanta ninoo xoogan xal nin garaacaya godaashiyada taagan haddana ii fafakanaaya indhahay hadda iga furay ma diyaaradaada inaan raaco ma rabo asaga uu yidhaahdo marka bayloodka uu yidhaahdo walaalow ani ninkaas ma qaadayo sharciyaa qabanayo ninkaas ma qaadayo dood dheer kadib wan hawar dadka dhana soo baxeen maxaa la yidhaahdaa hal shuruud saddex shuruud haddaad buuxisiin waa qaadaa kow maxay tahay aniga ma hubo konton qofoodoo aan sidaa oo konton bini aadan soomaaliya ajaanib isugu jira aada diyaaradda saaran ninkaani waad saarteen dhibuu geysan karaa dhibaatuu samayn karaa dadku diyaaraddu qalqal geli karaa waxbaa dhici karaa sidaa daraaddeed inaad iga xirxirtiin ood asoo xirxiran diyaaraddu saartaan sakan dembiga ka dhasha xarigaan anima damaanad qaadi karin dadkii damaanad qaadi lahayo security askar inaad saaratiin dadkii damaanad qaadi lahaa inaad askar saarataan diyaaradda intaas ma ahayn jacayl xamar magaalada soomaaliyeed waaye anoo qasban inaan aada ma rabin laakiin anu markastaan soo aadi jiray laakiin anoo qasban oo indhaha ka xiran oo xal dhan lay garaacay oo ma ma rabin inaan soo aado walaalo diyaaradaada ma rabo mana raacay alcamuum in askar gacmaha ka xiran askar i wado garoonka laiga soo dejiyo la isoo wado maxaa la yidhaahdaa gabadhan aada u ammaano u mahad celiyo taliya xamdi taliso xamdi taliyaha nabad sugidda garoonka diyaarada hadda waa la bedelaan maqlay iyo cabdifataax yarka la yidhahdo isna waa la bedelaan maqlay taliyaha booliiska garoonka ay u yahay askarti qabteen i waday ii sheega ninkaan dembiga aad ku wadiin aniga dembigu waa axmed obaan noo soo dhiibi ay muwaadin ma iska soo hogaaminaysan sida xoolo xarigga uga furo iyagu ku xiray katiinadii uu gacmaha iiga xiroodo aniga ii fureed warinkan bini aadan waaye wada maa laydin leeyahay saad qaadanaysiin bini aadan waaye ninkan xuquuq leh soomaali ah waa ayaga markaasii baraarugeen in sharcigaasu jiro la isku qaadi karo maba ku fahamsanaynba dad fahamsan ma ahayn hadda joorfalihii waxba ma laga qaban karo sharciga ma maxaa la yidhaahdaa kiiskii maxkamadda mar horan geeyay saddex laat sanadkii labadku saddex laatankii sebtembar aan laysoo xiray isla markiiba anuu sharcigaan hore ka tegay laakiin hay-adaha garsoorku waxay sugayaan faylku waa furan yahay waxay sugayaan inta awooddan uu ku hambaabulan yahay uu ka dego waxaana hubaa oon kalsooni ku qabaa haddii aan noolahay anigoo meesha dhibanaha ku jira iyo axmedoo meesha dembiilaha ku jira oo shalay anaa jeebaysana isagu jeebaysan yahay oo garsoorka dalka hortiisa ciqaabtiisa uu ku maro aniguna maalintaasaan farxad ma hadda mararka qaarkood emotionaa noqdaa aw gurigey ani adiga kismaan isku baran labada kun afar todob laba labaatankii sagaal tobankii maryam haa adigoo shaqaynaya caruurtayda ah gurigayga
guud ahaan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac ee raadiyo hadalsan waa nagintaha caawa intaan barnaamijkan barnaamijkiisa waxay ku kulmi doonaa sidaas iyo nabadgelyo